Iqra Cabdi Geedi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne ayaa la timid hal-abuur ganacsi iyadoo soo saarta ama samaysa saliidda iyo kareemada tinta la marsado. Kareemada iyo saliidda ay soo saarto Iqra Cabdi Geedi ayaa ka samaysan noocyo kala duwan oo ka mid ah dhirta ka baxda dalkeena. Iqra Cabdi Geedi ayaa Radio Beerlo u warantay waxyaabaha ku dhaliyay inay samayso hal-abuurkan ganacsi iyo sida ay nolosha reerkeeda ugu maareyso.
waan ku dhowahay idaacadda beerlula waxaan ka mid tahay hablaha dhallinyarada gobolka hiiraan iskuna xilqaamay hal abuur ganacsi inay la timaado mar un waxaan ku haminayay in aan gacanteyda wax ku soo saaro alxamdulilaah maantana aadan u faraxsanahay hal abuurkeygu wuxuu noqday inaan soo saaro saliid iyo kareemooyin faa'iido u leh tinta saliiddana ee waxay faa'iido u leedahay tinta sida dadka ka cabanayo tima jajabka timaagoolka timaha uu bixi waayo tima aflaaqo iyo madax xanuunka bulshadeyda heerka koowaad ee dugsiga hoose dhexe sare waxaan kusoo qaatay magaalada jawaar iskuul shiix xanafi ayaan kasoo aflaxay waxbarashadeeda heerka jaamacadna waxaan ka bilaabay magaalada baladweyn ayaan ka aflaxay oon qalin badashtay igu dhaliyey maadaamaan ahay dhalinyaro hablo haddana gabar ah gobolada waxaa ka jiro waxyaabo qof walbo wax buu soo saaraa anina waxaan tijaabiyey inaan waxyaabo gacanteeda ku soo saaro bulshada la soo wadaago ay ka mid tahay saliidan iyo kareemooyin aniga soo tijaabiyey waxtarkeedana soo arkay kadibna aan la wadaagay walaalaheyga saliidanna geeda dhir ah ee herbala ah ee dalkeena ka baxa ayaan kasoo saaray oon kasoo sameeyey dhallinyarada asaageyga ah ee wax baratay ama hadda ku jirto ama bara doontabo saddexdaasay u kala baxaan qofka hadda wax bartay iyo qof wax bara doono iyo qof aan wax baranin buu soo saari karaa waxaan haddoo tijaabadan uu sameeyo oo in badan ku dhiirado inuu wax soo saaro inuu soo saaran kara ayaan hubaa asagoo soo waxaas uu soo saaray ka maareyn karo noloshiisa iyo waalidkiisa iyo mustaqbalka ilmihiisa wax keemikaa ma lahan waxaan ka sameeyey geedo dabiici ah ee dalkeena laga helo ee heerbala ah taasoo aan u sameeyey waxyaabaha kiimikada ah ee dadka tinta ka dishay ee tinta ka biday inay uga maarmaan waxyaabahaas kiimikada ah ay qaataan ay tijaabiyaan ay marsadaan saliidan heerbalka ah in badan waxaa jirto dad soo saaro kareemooyin saliido kulli marka ala abuurkan haddaan noqono dhallinyaro soo saarto bulshadii waxay noqonaysaa bulsho waxyaabahaas kiimikada ah kabeentoodo isticmaalay inta badan saliidahan waxyaaba aan ka ganacsado way jiraan sida dharkoo kale aan ka ganacsadaa kareemooyinkoo kale waan ka ganacsadaa barfuunadoo kale boorsooyinoo kale dhammaan adiga wax walbo ay u baahan yihiin dhalinta ay soo iibsadaan kaba haday noqoleed boorsooyin haday noqoleed saliid haday noqoleed kareen shaambooyin wax walbo shoobin ah ama dhar ah waan ka iibsadaa